munaasabada daahfurka hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada balcad iyo weliba ku qeyb galaya bulshada qeybasha sheeldubanga maamulka degmada iyo kan gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin askajarta wasiiro iyo xildhibaano ku tirsan lamada gola ee dowlada hirshabeelle u korintiiyo weliba daahfurka hanaanka dhismo golaha deegaanka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku hadalena ogaaska guud ee degmada balcad ogaas maxamed weli iyo gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuura gudoomiye kusoo dhawow deegaanada axkunta ka midta degmada balcad oo ah degmooyinka degmada nasiib u yeelatay magaalo madaxda muqdishona derisla ah magaalo madaxda hirshabeellena derisla ah waa wasiirkeena waxaan jeclaabaya inuu annaga naga soo bilaabo inuu golaha deegaan balcad loo sameeyo laakiin nasiibkeena maanta noqday eegay farxaddaan naga wada badatay ee maanta u imaaday daahfurkii dhismaha golaha deegaanka iyo degmada balcad reer balcad sharafay u tahay saan aaminsanahay anigana sharaf gooniya ii tahay maadaama xilligan joogay ay ku soo aaday in la dhiso golaha deegaanka iyo degmada balcad waxaan u mahad celiyaynaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe in dhismaha la gudagalo ay degmada ay diyaar u tahay bulshada ay diyaar u tahay maamulkan uu diyaar u yahay wasaaraddan aan kala shaqaynayno iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waxaana ku mid wasiiradii iyo xildhibaanadii ku qeyb galeenga xafladoon iyo hadhawaayanga qaabka landhisiya golaha deegaanka hiirshabeelle way dhaqaaqday waxayna u dhaqaaqday in nidaamka dowliga ah la daadejiyo degmada balcad maantay nasiib u yeelatay waxaana rajeeyahaa in sida lagu sheegay odayaasha qaarkood ay sheegeen mas-uuliyiinta qaarkoodna ay sheegeen inaysan caqabad meeshaas ka imaanin sida ugu wanaagga badan leh ugu qiimaha badan leh in ay ku wada qaybsan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo waa dowladdii oo dadka loo sii dhoweeyo oo meesha ugu sahlan ay u tagi karto oo tuulo walba laga heli karo xildhibaan ay u eg tahay baasha laakiin su-aal aan kolba waxaa lagu soo celceliyay iyo martida
xaqiiqo horta meeshaan wax war badan ma yaallo waxaan u malaynaa reer balcadow waxaa sheegteen ka dhabeeya waxaa sheegteen ka dhabeeya runtiina waxaa cadaaladana waa shay sheekh cabaas ilaahay karaamo allah siiya hadaayata aayaddu soo qaatay cadaaladdii ka hadlaysa shay walba hadduu cadaalad helo waxaan u malaynaa cid isaga hor imaanaysa ma jirto ninka aabbaha u ah saaxiibkeen ah madaxweynaheenna ah madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guulaawe oo aan ku tabayo cadaalad badan iyo wanaag badan waxaan rabnaa iyo cun iyo cab inay yeelato cadaaladdan ayaan la moogaanin maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aada u farxad badan oo aada u qiimo badan waxaana soo gaaray doorashadii golaha deegaanka oo ay degmadan yeelo lahayd waxaad og tihiin dowladda hirshabeelle waxay soo dhistay degmooyin badan walow aan jeclayn inay noqoto degmooyinka ugu horeeyo degmadan balcad inay noqoto aan jeclayn laakiin wakhtiga ayaa maanta ilaahay nasiib nooga dhigay degmadan waa degmo xadaari ah waa degmo weyn